fiican dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa mawduucaan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeenna soomaaliyeed toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dhiciska horta waxaa lagu qeexaa laba nuuc kuwa britankan waxay dhahaan waxaa lahaynoo soo baxo wixii ku abuurma hooyada raxmkeedii inta ka horeyso labaatan iyo siddeed isbuuc waa waraysi aanu ku eegi doonaa xanuunka dhiciska anigoo hanaa maxamed maxamuuda ayaa idiin tabin doona farsamada waa yaasir yoonis mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna macnaha ereyga dhicin ama dhiciska obershin waa erey loo isticmaalo uurjiifka oo khasaara si lama filaan ahna u dhammaada iyadoo ilmuhu lumayo inta lagu guda jiro labiiyo tobanka toddobaad ee uurka ugu horreeya xaaladaha qaarkood waxaa dhacday in haweenaydu aanay marnabo ka warqabinayn ee uur leedahay waxaana laga yaabaa inay yeelato caado raagtay marmarka qaarkoodna caado aad u daran ama aanay caado gafinba dumar badan waxaa calaamadaha ugu horreeya ee dhicinta u ah dhiig ama dheecaan ka yimaada kaasoo marmarka qaarkood u weheliya xanuun caloosha oo xudunta hoosteeda ah ama dhabarka ah oo u eg xanuunka caadada dhicisku waa in haweenayda uurka leh ay soo saartay ilmaha ku korayay ilmagaleenkeeda ilmahaas oo aan ku noolaan karin bannaanka ama aysan xubnihiisu u dhammaystirmin sidoo kale sababaha dhicinta uurka waxaa ka mid ah dhaxal haweenayda ay ka dhaxasho waalidiinteeda sidoo kale asbaabaha ugu badan ee dhicinta uurka haweenka dhiciyaan waxaa sababta waxa loo yaqaano umusubiyaanta oo haweenka u gashaa gudaha riximka islamarkaana soo laada ilmaha uurka ku jira hase ahaatee haween badan oo ku dhaqan caalamka ayaa umuurtan dhicinta ilmaha ku sababtay gablan iyo inay waayaan dhammaan ubadkii calooshooda ku beermayey qaar kale ayaa iyagana sidoo kale ku waayay ubad badan kalena kulmay dhibaatooyin xanuunno iyo dhiigbax qaar kale ayaa iyagana ku waayay ubadkii caloosha ay ku sideen iyo naftoodiiba dumarka soomaalida ayaa iyaguna ka mid ah haweenka ay haysato dhibaatadan dhiciska haddaba toddobaadkan barnaamijka haweenkeenna ayaan diiradda ku saari doonnaa mawduucan waxaa inoogu marti ah oo inala wadaagi doonta doctor eysar nasre cabdulaahi geedi oo aan ugu horreyn weyddiiyey inay noo sharaxdo xanuunka dhicisaynta ama dilanka waa ku dhowahay radio himilo aada umahadsantihiin haddaan ka hadalno xanuunkan dhiciska dhiciska horta waxaa lagu qeexaa laba nuuc kuwa britankan waxay dhahaan waxaa lahaynoo soo baxo wixii ku abuurma hooyada raxmkeedii inta ka horeyso labaatan iyo sideed isbuuc xagga ee dhahaan u s a-ga shan boqoloo garaam cunug ka yar oo hal garaam aana gaarin inuu soo baxo waxaa lagu magacaabaa dhiciska waxaabaa in oo wixii awuurmay oo ka dhexdhacay markay isku tageen kuntii iyo biyihii oo labada waarid wixii kasoo baxay haddee labaatan iyo sideed isbuuc ka hor kusoo baxaan banaan ku imaadaan ama haddeena gaarin wax ka yar hal garaam waxaa lagu magacaabaa dilan ama aboorshan wax afka qalaad lagu dhaho goormo ayuu dumarka ku yimaadaa xanuunkan
wuxuu ku yimaadaa dumarka sidaa soo sheegnay isbuucyadii hadda kasoo hadleynay oo kusoo qeyxeen ee dilanka waxa la dhaho bilaha waxaawaaye bilaha ugu horeeya adiga lixda bilood ugu horeyso labaatan iyo sideed isbuuc waxaawaaye lixda bilood ugu horeyso haddee hooyada aragto dhiigbax waxaa laga shekinaya inoo jireen ilmahane banaanka usoo baxeen yacni hooyo kaste ama gabar kaste maku dhici karo dilanka waa inay hooyada horta hore isku aragtaa calaamadihii uurka yacni dhiiga cadada ku dhici jiray inay weyso inay isku aragto labolabo madax wareer subixii hore eh morning signeska inay isku aragto yacni waxaa kaleeto kamid ah idhii hooyada isbaarta ee iska soo hesho uur oo positive noqdo pregnanty testigeeda kadib haddee aragto intay xilligaas ku jirto lixda bilood ugu horeyso dhiigbax haddee aragto ama waxyaabo banaanka kasoo baxayo xuwab eh xinjiro wax ugu badan most probable waa ka fikireen waxay tahay inuu dilan ku imaado marka xilligaasaa la dhahaa xilliga uu ku dhaca dumarka dilanka waa tahay maxaa keena dhicsiinta dhicisaynta waxyaabo badana keeno waxyaaba badan aana ka qeyb qaatino dhiciska oo ku dhaco hooyada ee markasta ilmaha soo tuurto waxa ugu badan ee keeno oo waxaa la dhahaa hidisidaha inuu ku imaado problem inuu ku imaado cormosomal abnormality ama dhinaca cunuga ha ka imaado ama dhinaca hooyada ha ka imaado waxaa kaleeto keeni karo jugka hooyada gaartay oo jug weyn ah oo adhow keeni karta inuu cunugii banaanka usoo baxo oo dhinaca ka gaarta caloosha iyo yacni waxyaabaha oo miisaan ah oo culeys aada inuu ku dhaco hooyada waxaa kaleeto keeni karo infectionsaa keeni karaan iyo caabuqooyin kala duwan oo weliba si qaas ah looga baaro hooyooyinka dhiciska la dhaho toxobalasmosis wax la dhaho iyo bursella marka labadaas ayagana waxaawaa labada ugu badan oo ilmaha kasoo tuura dumarka waxaa kaleeto keeni karo oo haddii infection qandho saa-id oo kale qabato waxaa kaleeto keeni karo oo hooyooyinka oo imaado wax la dhaho hormoniska isbedelaan oo kaleeto endocrine problem waxaa kamid ah haddoo qanjirka soo daayo dheecaanka thyroidka haddoo yaraado kaleeto waxaa dhacayo hormonal janjia dhacayo saameyna ku yeelanaysaa ilmahaas inay hadhow soo dilmaan waxaa kaleeto keeni karo oo hooyada qabto sankarowga cudurka la dhaho waxay ka qeyb qaadataa iyadan inuu hadhow hooyadii ilmihii kasoo dilaan waxaa keeni karo waxyaabaha daawooyina keeni karaan daawooyinka keeni karo haddee hooyada tahay qof cabo alkoholadoo kaleeto haddee secretka cabto smokin haddee tahay hooyada waxyaabaha kaleeto keeni karo waxay tahay daawooyin qaar oo riski u keeni karo inay ilmaha soo ridaan waxaa kaleeto la sheegaa hooyooyinka nafaqadeeda oo kaleeto hadii hooyo aad nafaqa daran ay tahay oo maal nutrition qabto hadii hooyadii dhiig la-aan ee too kaleeto dhow hooyada hadii dhiig la-aan tahay waxaa dhacaya cunugii hooyadii quudanaa balaasentada ugu soo gudbinaa ibida ibida marka haddii hooyadii animatic ee tahay oo dhiigeedii yaryahay ibidiina haddana yacni wixii nutrantigii iyo dhiiggii u gudbi lahay hooyada ay dhankeeda ka yaryihiin waxaa ku imaanayo distractiona ku imaadayo widiyaa burbureyso hadhow waxay noqonaysaa ilmihii inay soo soo dhicisaan banaanka usoo baxaan hadhow noqonaysaa marka khatar waayo animiyado kaleeto sankarowga ayadana sidoo kale waa sheegnay waxaa kaloo sheegnay dhiikarka inuu hooyada ku keeni karto waxay kaleeto soomaalidina sifac u yaqaanaan haddii uu jiro waxa loo histocompatibility inay yacni kala duunaadaan aabihii iyo hooyadii dhiigoodii oo kaleeto oo arhka negative uu yahay aabaha hooyadan ee positive tahay hadhow way isdiidayaan negativekaas iyo positivekaas membareynkii markastoo cunuga awuurmo wuxuu dhacayo aborshona ku imaanayo waxyaabahaasoo badana keeno waxyaaba kaloo badanoo keeni karana way jiraan aborshonka dhanka cuntada qeyb ma ka qaataa dhiciska
waa ka qaadanay dabcan hadda waxaa sheeganayo kaleeto markaa kasoo sheekeyneyna waxyaabaha sababaay hooyada nafaqadeeda inay ku xiran tahay haddii marka hooyada yacni nafaqadeeda hooseyso corona malnutrition taoo kale haddii animia tahaa sheegnay ino ayadana abortionka ka qeyb qaadanayso iyo qaabka u keenayo marka haddii hooyada waxba cuneynin weliba hooyooyinka dumarka soomaaliyeed waxay dhahaan cunuga igu karaayo wayba iska ilaaliyan inay waxba cunaanba marka waxyaaba badan u keeni kartaa cunada yani waxaa laga yaaba hooyada ina dhiigeeda yaraado waxaa laga yaaba hooyada ina nafaqadeedi jirtay hoos u dhacdo waxaa laga yaaba haddii hooyada sankarow ama dhiigkar qabto sbishal cases waaye ina hooyada ilaaliso wixii dhiigaas dhiigarkaasna kor usii qaadi lahay sonkortana kor u qaadi lahay marka haddii kor usii qaado wixii sonkorta u badinaya cunto wixii dhiigarka ku kicinaya haddii cunto ayadani waxay waxa oo meesha usii kicinayinoo risk usii keenayino cunugii ilmihii soo dhaxaan marka hooyada sbishal haddee tahay hooyo sonkor qabto ama dhiikar qabto inay cuntooyinkeeda xadido ee ilaaliso haddee hooyo tahay qanjirkan oo thyroidka oo kaleeto haddii ka jiranta oo kaleeto sidoo kale ayadani waa waxyaabaha ka qeyb qaato auto immune diseasea la dhahaa yacni hybothyroidism waxaa la ku imaanaa qanjirka shaqadiisa yaraane haddee yaraato waxaa ugu badanoo keenan waxay tahay inuu cuno qanjirki asaga sariskii autoimmune ku dhaco marka asagana kan ugu weyn oo ka qeyb qaato waa in ilmaha ee abortion ay sameeyaan maamooyinka ayada inay ilaaliso cusbada iodinka ay qaadato cusbooyin kale iska ilaaliso yacni malaayga cunto kaleeto marka cunooyinka wejiyo badan ay ugu qeyb qaadan karaan dhanka nafaqada dhanka haddii hooyadii jirintahay inay cuntooyinka qaaska loogu talagalay cunto marka way ka qeyb qaadan kartaa yacni kontaroolka inay ilmahaas soo dhicisoogaan waxaa jiroo kaleeto oo aborshonka wadamada qaar waxay aaminsan yihiin cuntooyin qaar ay iska ilaaliyaan sida babayga oo kaleeto hindida ma cunaan waxay dhahaan wuxuunoo keenaa aborshon wuxunoo keenaa ilmeha naga soo ridayaan marka anaga hadda waxaa ka hadlayna dhinaca ugu wanaagsan cuntada dhanka wanaagsan hooyada hadii nafaqadeedii wixeeda ilaaliso haddii xanuun qabtiin xanuunka cuntooyin qaasa ilaaliso laakiin dhinac kaleeto waxaa jiro oo controversional oo laisku haysto oo yacni dadka qaar aaminsan yihin waxaasna aaminaad waayo yacni babaayoo kaleeto wax dhibaa uu keenayo malahan waxay dhahaan dhakhaatiirta inta anaga a arkeyna wax oo yani furuid ah oo qaas ah oo dhahay haddii furuidkaas qofkaas cuno idmiya kasoo dilmaayo ma jiraan laakiin waxaa jira dadka qaar waxay aaminsan yihiin hinduug oo kaleto al arkaa soomaalida naftirkood waxay aaminsan yihiin hidibka idah idaha waxay dhahayaan ilmaha naga soo ridaa muu dhawaa karno bacdiin xataa waxaa arkaysaa ayagoo dilan noqdeen inay idaha cunaan waxay dhahayan wixiis nagu haraya naga soo baxayo marka waxaas aaminaad waay wax oo yani oo cilmi caafimaad ah maku arkin anigoo saameyn ku yeelanayo imise nooc ayuu leeyahay dhiciseynta dhiciseynta waxaawaay dhowr nuuc ugu yaraan adiga toban nuuca uga caansan aaday u badan yihiin mid waxaa jiro la dhaho treatnet abortion oo yani waxawaaye qofkan wuxuu riski ugu jiraa ama khatar ugu jiraa inuu cunugii soo dhaco laakiin ma ahan ilmihii soo dhaceen oo banaanka imaaday waxay isku arkaysaa hooyada dhiigbax yaroo kale isku arkaysaa xanuun ma lahan asaga xanuun saasna ma lahan dhiigbixiisana ma badno marka waxawaaye dhowr wejiyo yeelo karaa inuu hooyadii ka badbaado dhicisayntii oo ilmihii urkooda usii socdaan oo dhiigii joogsado waxay noqon kartaa oo kaleeto inuu isku bedelo nuuc kaloo la dhaho infitibal abortion oo ayna hooyadii dhiigbixi kasii daro oo aadna xanuun u dareenta awal xanuun ma lahayn asaga safiir oo bridin iyo safiir beenaa la dhahaa xanuun saa-id ah xanuun waxay arkaysaa dhiigbax saa-id ah wuxuu noqonaa nuuc la dhaho infitibal abortion asaga haddana wuxuu isku bedeli karaa inuu ilmihii ku dilmaan hooyadii oo caloosh ku dhex meedaan intii ku jirtay kadibna waxaa la dhahaa mised abortion hadhow waxay dareemaysaa hooyada sidoo kale xanuun iyo dhiigbaxay dareemaysaa haddii kombyuutar la saaro waxaa ku arkaysaa altersona saareysaa waxaa ku arkaysaa rixibka hooyada inuu ilmihii ku dilmeen oo wixii productiska meesha ku jiraa mised abortionalla marka tobanka nuucbo way kala duwan yihiin waxaa lagu kala saari karaa riximka hooyada afkiisa ma furan yahay haddii kombyuutar la saaro cunugii ma nool yahay waxaa lagu kala saari karaa heerka dhiigbaxa waxaa lagu kala saari karaa heerka xanuunka nuuca trinetka heer xanuunkiisa waxawaaye xanuun ma dareemeyso hooyada waxay dareemeysaa waxyaroo discomforti ah dhiig yareen isku arkaysaa riximka afkiisana wax xiran yahay isaga marka hadda dhowrka nuucaad soo sheegna isku bedeli karaa ama inuu mised noqdo ama inuu infitibal noqdo ama inuu uurka sii socdo hooyadii ka badbaada dilankii waxa ugu muhiimsan hooyadaas loola talinayo waxay tahay inay nasato waxba hoola ay qaban inay dhaqdhaqaaq inay jiifto nasiinadaasa marka ka qeyb qaadanayso inuu cunugeeda u badbaado nuuc kale waxaa jiro oo la dhaho inuu dilan soo dhammaystirmay waxaa la complete abortion waxaa ku arkaysaa hooyadii dhigbax badan oo saaida isku arkaysa even xataa waxay dareemaysaa inay wax kasoo baxeen oo baro dhagti ah oo xinjiro ah waxaa kaleetoo jiro xanuunkiisa waxaawaay isaga xanuun badan maahan ilmihii banaanka kusoo dhammaanayeen afka marka hore wuu furmaa laakiin markay ilmaha soo dhammaadaan wuxuu noqonaa rixmika afkiisa mid xiran haddaa kombyuutar saartidna waa ku arkaysaa marka hore inuu ilmo ku jireen meesha ee kasoo dhammaadeen markay soo dhammaadaan dabcan waxay noqonaysaa haddaa u dirtid berignanty test negative oo noqonaya laakiin marka hore hooyada uura ku ogeed marka soo dhammaadana uurkii waa dhammaada waay waxaa jiro nuuc la dhaho dilan aa dhammaystirnayn incomplete abortion alla incomplete abortionka asaga calaamihiis waxaawaay xanuun saa-id oo leeyahay oo ilaa dhabarka aadaya dhabar xanuun saa-id oo leeyahay calooshu ka bilaabana ilaa wuxuu ku faafaa dhabarka saa-id oo dhiigbax leedahay hooyada waxay dareemeynaa wax kasoo baxeen haddii ah alterson saartida combyuutar saartid waxaa ku arkaysaa brodhactigii iyo wixii meesha ku hare haddaa hooyada uur u dirtid aa ka qaadid waxaa ku arkaysaa inay positive noqoto noocaas asaga waxaa la incomplete abortion aa la dilan aa dhamaystirnayn waxaa jiro mid la dhaho infitibal abortion oo asagana xanuun saa-iid oo leeyahay dhiigbax saa-iid oo leeyahay raximka afkiisana wuu furan yahay waxaa jiro nuuc la dhaho criminal abortion yani criminal abortion haddaa maqshid waxawaaye nuuc oo yani loogu talagalay in lasoo rida ilmahaas ma ahaan mid therabeuticali ah oo yacni medical ahaan oo hooyada lagu badbaadinayo oo lasoo riday lakin waxaa mid dembi ah lasoo rida yacni hooyada ha u gasho si qalad ah oo uma baani oo kaleeto cilmahan in iska soo rido noocaas criminal allah waxaa jiro nuuc la therapeutic therapeutic yacni maxaaba nuuc daaweysan oo daawo waxaa loogu talagalay medical condition hooyadiiaa waxay qabtaa oo kaleeto wadnaha istaagoo kale hooyadiiaa waxay qabtaa dhiikar saa-id ah yacni waxaa loo naxaa marna cunugi marna hooyada hooyada hadday gasho xaalad khatar ah oo noqotay in ilmahaas laga soo bixiyo banaanka laga soo saaro noocaas waxaa lahaa therapeutic abortion waxaa jiro nuuc la dhaha asagana septic abortion all abortion iskan dhana soo sheeganay oo dilanka ah way ka imaan karaan haddoo infection isku bedelo waxay noqon meeshii sabsis ee qaadee bacteria meesha gelayso waxaa laa marka septic abortion alaa waxaa jiro nuuc kaloo la cervical abortion marka mid kasta wejigiisoo leeyahay tobankaasaa ugu caansan mid kasta gooniyaa loo daaweeyaa mid kastana calaamad qaasoo leeyahay sida hadda usoo sheegnay waa tahay maxanuun noocyo badan ku yimaadaa mise waa mid hal weji leh xanuunka dhicisiinta dhicsaynta wuxuu ku yimaadaa wejiyo badan sida had soo sheegnay waxani waxyaabo badan oo ku imaan karaa jugka hooyada ku dhacda ku imaan karaa inay hooyada jirata ee caabuqyaal kala duwan ku dhace ku imaan kartaa inay hooyada cudurooyin marka maahan wax hadda oo hal gooni ka imaanay waxaa laga yaabaa inoo hooyada iyadoona waxba ku dhicin xanuunsanin inuu iska soo dhacaan ilmihi waxaala habiji waalala saddex jeeroo kaleeto three consensitive isku xigta soo ridaysaa hooyada ama isbantainsusaa iska imaanay yacniha waxay ku dhici kartaa inuu iska imaado hidisidihiyo isbedelo yacni dhaxal ahaanay ku imaan kartaa weji waaye wuxuu ku imaan karaa dhiyutu inuu ka imaado jug inay dhacdo waxay ku imaan kartaa maxaa la dhahaya in hooyada cuduro chronic disease ay qabtay sida diabetiga oo sunkarooga ah hypertension inay hor u qabtay inay qabtay noocyo badan dumar ku badan loo dhaho auto immune disease yacni meel kaste oo waxaa ku imaanayo way isdilayaan seelashi marka ayagana waxay keenayaan abortionka ka qayb qaataan marka cudurkaana soo sheegno hadda oo dilanka waa wejiyo badan wejiyo waxaa maanta o dhan kasoo sheekeyneyna dhinacyadaas o dhan oo ku imaan karaa waa tahay kahortag ma leeyahay marka haa dabcan kahortag wuu leeyahay waxaa kahortag u yahay cudurkan inay hooyada ka fogaato wax allaa wixii oo la dhihi lahaa ilmahaas way kasoo dilm way kasoo dilmi karaan waxaa laga rabaa hooyooyinka dumarka soomaaliyeed inay booqdaan goobaha caafimaadka intay mar allaa markay ogaadaan inuu ku awuurmeen ilmo waxaa laga rabaa maalinkaasba inay bilaabato inay booqato isbitaalada waxaa laga rabaa inay booqato xarumaha caafimaadka ugu yaraan adi afar jeer sideed jeer labayo toban jeer inay booqataa laga rabaa yacni waxaa intaasoo dhan keynayso in laga hortago dilanka early bleedinka laga hortago waxyaabaha kaleeto dhiig bax u keeni lahay in laga hortago hadduu dhiig kor ku dhici lahay marka waxa maanta o dhan kasoo sheekeynayno dilinka keenayo o dhan haddii hooyada meelna booqanin meeloo kaga imaado makaseyso dilinkii markasta ilmihii waa soo tuure wax sababona makaseyso marka waa ina ogaataa xaalada dhiigeeda meesha u maraayo waa inay ogaataa hadii qabta dhiikar oo dhiikar jiro waa inay ogaataa hadii sunkaro inuu jiro inay soo ogaataa xarun caafimaad tagtaa ee markasta isbaartaa waa inay ogaataa heerka nafaqadeeda waa inay ogaataa dhiigeeda hbgeeda meesha u maraayo waa inay ogaataa infections iyo caabuqiima kusoo weeraray oo kulis oo gudboonaaday marka hadee hooyada een kawarqab uu jirin iyo hooyada kawarqab jirto caafimaadkooda isku mid ma noqonayaan ilmahooda hooyada hadeena kawarqabkeeda oo yaryahay eena booqanin xarun caafimaad waxaa boqolkiiba sagaashan laga yaaba inay dilan iyo dhibaato kaleba la kulanto marka kahortagiisa ugu muhiimsan waxaaway in hooyada markasta la xiriirto intay uurka leedahay goob caafimaad ma jirtaa dhibaatooyin ku yimaada hooyada dhicinta kadib dhicinta kadib dhibaatooyina ku yimaado waxay kaga yimaadaan dhiigbixi ku dhacay hooyada iyo xanuunka lasoo wajahay waxay kaga imaan karaan daaweynteeda intuu lagu jiray kaas waxaa waxaa lagu daabeeya waxay tahay in lasoo xaqo bilooyin lagu soo xaqo marka labada dhinac buu ka imaan karaa dhibaato hadaa ku hormarno kan oo xanuunka ku imaaday dhiigbaxa hooyada waxay geli kartaa xaalad miirdaboolid ah shoog la dhaho ay geli kartaa mikaso hooyadu way dhiig baxday aduu dhiig baxo hooyadii foolimkeediiyaa hoos usoo dhacayo waxaa hoos u dhacayo cadaadiska dhiigeedii waxay botention ay gugelaysaa hooyada haddiina laga gaarin waxba laga qabanin waxaa dhici karo inay miir daboolmato ee shoog gasho ee kooma gasho ilaa waxay gaari kartaa haddee kooma gasho inaa barinkeeda dhaamage ku imaado kasof wax isku xiran waa cilmiga caafimaadka hooyada haddii dhiig la-aan ku imaato dhiig la-aantaas jirkeeda dhan ay saameyneysaa cadaadiskeediia hoos usoo dhacayo waxaa hoos u dhacayo conscious levelkeedii iyo madaxii maskaxdia waxaa ku yaraana dhiiga kadib waxaa ku imaanaya inay miir daboolmato hooyada haddii marka waxba laga qabo waay waxaa laga yaabaa inay u dhimato xataa oo dhas imaado ay dhimato markaasof waxaawaay qofka hadduu animik noqdo oo yacni laga gaarin waxay noqonaysaa xaalad kaloo khatar ah marka haddii ugu muhiimsan oo dhinacaas ku imaanaya waxay tahay dhiigbaxa dhibaatadiisa inuu ku imaado dhiig la-aan in oo cadaadiiska dhiigooda hoos u dhaco waxyaabaa kaleeto oo dhinaca marka ka hadlayno treatmentiga kaga imaanaya waxaa kamid ah hooyada haddii birooyin lagu soo xaaqayo crutage wax laa loo sameeyaa servicska waa fure dilatation and crutage halaa biraas lagu soo xaaqayo hadhow waxay u keenaysaa riximka afka inuu isku dhawo isku reysto waxaa lahaa adhesion afka qalaad waxaa lagu dhahaa asherman syndrome oo waxawaaye dhibaatada kaga imaaneyso isheeg dhinaca marka treatmentiga lagu jiro waxaa imaan karo oo servikiskii oo kaleeto dilaac ku imaado ayadana waa imaataa waxaa kaloo dhashto waxaa la dhaho raximka inoo dilaaco waxaa dhashto infectionisa ka dhalanayo oo birahaas inta lagu jiro iyo daawadaas hadiina sterilizationka lagu dadaalin inaa ka imaato cabuqa cabuqaas hadhow waxaa dhici kara sabsis hooyadana khatare u geli kartaa heere u dhimatay u gaari kartaa marka dhibaatooyinka labadaas waxay ku imaan karaan maxaa lagu daweeyaa xanuunkan xanuunka waxaa daawadiisa qaas oo gooni ah oo lagu daaweynayo ma lahan yani nuuc kaste wuxuu leeyahay daawo qaas uu leeyahay nuuca tridnetka soo sheegan oo kaleeto waxawaaye qofkii ma ahan dilan dhammaystiran oo toos u dhacay laakiin wuxuu ugu jiraa ina ilmihina ka dilmaan ama waxaa laga yaabaa ina ilmihii usii socdaan usii noolaadaan marka qofkaasoo kaleeto waxaa ugu dadaaleysaa nasiinada waxaa ugu dadaaleysaa hydration badana siisid oo av fulud siisid falimbooyin ku xirtid oo nasto waxba dhaqdhaqaaqa u sameyn xataa shaqooyinka gurigeena hooyadaas laga joojiyo nuuca oo incombriteka ah oo dhammaystirneen waa in la dhamaystiraa oo laga soo bixiyaa inta ku hartay marka ilmaha laga soo bixinayana waxaa la dhahaa waxaa loo isticmaalaa dhowr nuuc yani waxaa la fiiriyaa inta isbuuca cunugaas uu jiro yani minta isbuuc haddii uu ka yaryahay toban iyo laba isbuuc waxaa loo isticmaalaa m v a waxa la dhaho manual vacuum aspiration aa la dhaha waa lagu abuuraa afyaruu leeyahay cunuga inta kusoo hartaa kusoo qabanaysaa waxaa kaleeto jiro wix ka badan laba iyo tobanka isbuuc waxaa loo isticmaalaa waxaa la dhaho dilatation and crutage yani ina sarfikiiska afkiisii furtid kadibna birooyin yareeraa la isticmaalaa aa kusoo xaaqdid wixii intaas ka badan cunuga waxaa sameysmaya bonis lafooyin cunug lafa lahoo noqona oo lix iyo toban isbuuc wixi ka badan waxaa loo isticmaalaa waxaa la dhaho induction yani ina soo rido oo daawooyinaa loo isticmaalaa oo sameynayo inay induction lebar sameeyaanoo sidii foosha camal hooyadii la fooliyo soomaaliga la fooliyo dhahaan dadka daawooyinaa loo isticmaalaa miso baristola gelinaysaa hooyada marka daawadiisa isaga intaas waaye mid kastana waxay ku xiran tahay nuucooya hadda midka dhammaystiran oo kaleeto ilmihii banaankaay ka imaadeen wixii dhan way kasoo baxeen marka hooyadaas oo kaleeto waxaa sameynaysaa waa ka warqabaysaa fatal saaniskeedii iyo b b balaad baresharkeedii sidoo noqday hooyada qandho maa qabatay dhiiga cadaadiska dhiiga hoos ma u dhacay dhiig bax kaloo cusub maa imaaday ina combyuter saartid waxmaa meesha ku haray afkii oo mafuran yahay riximka maswaa xiran yahay inaa ka warqabtid haddii cunuga oo minsad noqdo meesha ku dhex dhintoo kaleeto ilaa afar isbuuca saa caadi iskaga soo baxayo dusoo bixi waaya inaa adiga kasoo saartid oo kuruteej u samaysid haddii oo weyn yahay oo isbuucyadiisii bilihiisa weynyihiin inaa daawooyinkaas u isticmaashid marka waxaa kaleeto jiro oo la daawey karaa kahoskeen la daaweeyo kasof waxaan waxaa keena wixii sabab wixii sababa haddii weli jiraan wax oo laga oo laga wax ku taraysa malaan yacni soo laalaabanaa haddii sonkor hooyada qabtoo kaleeto sokorta inaa ka daaweysid haddii infection qabta inaa infectionka ka daaweysid haddii ay jireen ina daawooyina isticmaaleysa ina sicret cabeysa ina alcohol cabeysa inaa ka joojisid inta uurka leedahay waxaa kaleeto ka daaweyneysa haddii qanjirka ay ka xanuunsaneed oo kale thyroidka inaa ka daaweysid haddoo kromosomal jiro inaa u sheegtid oo yacni ina waxaan yihiin wax dhaxaal ah haddii jireen hooyada lawaalidka oo dhiigagooda kala duwan oo kaleeto yani si loo maanaj garayaa jirta inaa maanaj garaysid waxyaabahaas oo dhan waxaa marka kowski inaad daaweysid hadduu kuu imaado dhicisna inaa nuuca oo dhicisku yaha ula dhaqantid sidaasaan ugu
daaweeyaa aad ayay u mahadsan tahay doctores nasre cabdulaahi geedi oo barnaamijka marti inoogu ahayd intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka inta aan ku kulmi doono toddobaadka dambe waa hanaa maxamed oo idinle isma dhaafno